magaalada Beledweyne ka bandhigay bog ee qorti qamar maxamuud aadan oo ay gabar ardayda oo sanadkan ku bahaayta fasalka shahaadiga ee dugsiga sare ee tumilaamaad qamar maxamuud aadan iyo buuqan ee qorti kamaga awday duruufo adag iyo rajo hor leh walibana munaasabada bandhiga buuqan duruufo adag iyo rajo hor leh ku qayb galay mas-uuliyiin ku dareerta maamulka koonfur galbeed ururada walbarashada ka shaqeeya wa iyo qeybaha shal duwan ee bulshada hana kumida ee ku qaybgalayaalka bandhiga buuqa duruufo adag iyo rajo hor leh yana dhiirigelin emoji qoraaga buuqa qamar maxamuud aadan buugga oo duruufo adag iyo rajo hor leh oo qorto walaalay qamar maxamuud aadan mayba lahaa eedan faraxsano horta buugan mayba nagada doono buug oo nololaan walbadan ku bedelo mayba rajeeyo nin intuna kiidayna may dharaayus maybana kii dhiirigeliyey sida quruxda badan buugan ahan qorti bugaal badan ka inta lahanin qorta unina mayba rajeeyana intuna kiidayna guulayseela walaalay qamar inshaalla hani axmed cali geedka eedanka faraxsanay inaan ku qayb gala bandhiga buugga duruufo adag iyo rajo hor leh oo qorti walaalay meelaraas qamar maxamuud aadan waybalahaa baay macaanay hore insocoy hiigsiga iyo hamiga nololaada ku labta ilaahay kinka dhabe oo guulo badan deera ka lahaa sidoo kale intayba ku bagaadiyey gowrwalba soomaaliyeed meelbiiroogta wayba lahaa nololo wayba mbaahantaa yacni samir iyo dhabar adeeg badan duruufalan dhalada male lanka sii jara doonaan male walyar oo koobumu gawr ka sweer lahaa waqti gelisada nololan hormarii fadi horeyn socda dhammaantiin guulo badan gawlwarba guurdeerta ama meelaas ku saarta ama geeg hamiya lahaytee ka dhabayton way bandhiginta bulsho badan oo ka dhex noole ina guurdeeran xafladaas oo eedan suurad badan waliba bankoyna inuuna yarta walaalana qamar maxamuud aadan dhiirigelina buuga ha ku gadana wali tabartay ee oba ama qaadada kortaslaaya ha ku gaadadi buugana intii aan ahan gadana ku hor gudaaj ee fiiri waliba ka qorana qisooyin eed cibran leh ebir ha ku bilaawi oo meel sare deeri dhiirigelino badan yartayana iskukusheekayaasa waliba baka qorano daruufo oo qof kasto geeka shalaysantusa meel fadheeda fikiraw dhiirigeliyaayaan hami geliyaayaan madun waliba balahaa eedyada mahasantin in alla intaa ku qaybgali duruufo adag iyo rajo hor leh waliba erakorne buuq iyo markaas inka horeeyey oo gabariyar oo madaasiya iskuul dhammaaytaas madaasbo iskuul dhammaayo shalahooga foom foork imtixaanshan bangalan inay ka dhiirito inni wal qorto inay ka dhirata ina buri waxba dhigta waa runta waliba waa walo iidmayba waa qiimaan lew taasna waliba tusiyaasa inay dad badan ka dhiiradaan dhallinyar badan ka dhiiradaan oo waliba waa go'aan qaada inay wal qoraan taas waliba korna farhada neengata waana kamahadnagaana aditaana
qamar maxamuud aadan waliba mar lahaa may leehraayeenna qamaray guulaysoy anta dhallinyaray oo may leehraayeen geeka xafladun bandhiga buugha ku qayb galina waliba lahaa kadayisho iyo mudunta halka daydoy buugaag badanna hal qoray buugaag oo may leehraayeen ummadu walantaraayan dhallinyarada jiilkasingu dambooyana manaafacadan le hal qoray buugun oo duruuf adag iyo rajo hor leh oo qortay gibirtaan qamar maamuud haajeedin marka eed eedanka faraxsan waan haka qiib gali waana dadka oo kontribushanka badanka gaadaya ka mid aha ilaa boqol habba buug ee ku gadadi waana dhiirigeliyaan qof kastoo deegaanka walhabardoosee dhiirigeliyaan yaan mayba lehe adeeroo horan dareera